بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigana wuxuu ka bilaabanayaa aayadda siddeetan iyo labaad min suurati kaafir qaala allahu tacaala afalam yasiruu fi lardi fayanduruu kayfa kaana caaqibatu aladiina min qablihim kaanuu akara minhum waashadda quwata waaaaaran fi lardi fama agna canhum ma kaanuu yagsibuun falama jaaءathum rusuluhum biاlbayinaati farixuu bima cindahum min alcilmi waxaaqa bihim waxaaqa bihim ma kaanuu bihi yastahzi'uun falama ra'w ba'sana qaaluu aamanna biاllahi waxdahu wakafarna bima kuna bihi mushrikiin فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون قال تعالى إلهي وحي أولم يسيروا أفلم يسيروا afalam yasiiruu ma waysan socon fil ardi ardada dhexdeeda istifhaamun inkaariyun kuwan gaaladaay mayaysan ardada dhexdeeda iyo dhinacyadeeda iyo adraafteeda ku safrin oo soconin siay u ogaadaan kuwii kibray ee madaxadeyga la yimid ciribtoodu waxay ku dambaysay afalam yasiiruu ma waysan socon fil ardi ardada dhexdeeda oo fa yanduruu aysan eegin kayfa sida kaana u ahaaday caaqibatu aladiina kuwii ciribtoodii min qablihim iyaga hortooda ahaaday kuwii iyaga ka horeeyey ciribtoodu waxay ku dembaysay iyo wixii cadaab ku degay iyo halaag markay kufri iyo beenin la yimaadeen ay mawaysan taa ogaanin oo dabagal ku samaynin oo meelihii lagu halaagay aysan arkinin kaanuu kuwaasi waxay ahaayeen agara kuwa badnaan badan minhum kuwaan hadda joogoo reer makaadiya kuwa la midkaa way ka tiro badnaayeen wa ashadda wa kaanuu waxayna ahaayeen ashadda kuwa darnaan badan quwatan xagga awoodda iyo waaahaara xagga raadaynta iyo camiridda fil ardi ardada dhexdeeda la raadeeyo oo la camiro aahaartoodii iyo raadadkoodiina weli waa joogaan dhisaskii iyo qasriyadii iyo mabaanidii iyo waxyaalihii ay taageen ayaa weli wax ka baaqi yihiin baa layidhi famaa aqhnaa ma deeqin canhum xaggooda maakii kaanuu ahaan jireen yagsibuuna kuwa kasbada waxay kasbadeen waxba uma tarin dhismayaashii iyo xoolihii tirada badnaa waxba halaagii kama difaacin famaa aqhnaa ma deeqin canhum xaggooda ma kaafin ma deeqin mana tarin canhum gaalada xaggooda maakii ma deeqin kaanu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa kasbada wixii ay macnaha xisni iyo difaac iyo dhufays iyo derbiyo iyo dhismayaal dheerdheer ay samayseen haba uma tarin falammaa jaa-athum markay u timid kuwa iyaga humta kuwa gaalada ay ku dhacaysaa rusuluhum rusushoodu markay ula timid bilbayinaati aayaad cadcad markay ula timid iyo mucjizaad daahiraada farixuu waa farxeen kuwaas gaaladaay bimaabay ku farxeen cindahum iyaga agtooda ahaaday oo min alcilmi cilmiga awal yaqaaneen ah oo muxuu yahay cilmigaas min alcilmi dunyawiy wey cilmiga dunyawiga ah dunawiga ah ee xagga adduunyada bay wax ka yaqaaneen cilmigaas waa cilmi cilmiga adduunku ee dunawiga ah alkhaalic can nuuri lhidaaya hanuunka nuurkiisa waa ka maqan yahay maantao dhan waxaan aad qofkaan akhrinayo ama dhigayo ama qaadanayo ama daraasaynayo wax ilaahay ku xirayo oo hanuuninayo oo cabsi u siyaadinayo oo ma aha cilmiga dunawigaaye waxa weeyaan markay u yimid iyagu cilmi bay yaqaaneen yaclamuuna daahira min alxayaati dunyaa bay ahaayeen sidaa mar hadday ahaayeen waxay ku farxeen wixii ay yaqaaneen waxay dhaheen waxaan naqaanay baa kaba sarreeyaba waxa ay la yimaadeen nebiyaashan iyo rusushaani farixuu bimaa cindahum ayay ku farxeen wixii iyaga agtooda ahaa oo min alcilmi ah ayay ku farxeen waa farax kibir ah iyo qooq cilmigaasay ku kalsoomeen aqoon-yahaniin bay ahaayeen laakiin aqoon-yahaniin adduunyo ayay ahaayeen waxaaqa bihim waxaa ku degay iyaga maabaa ku degay kaanuu ay ahaan jireen bihi maagaba yastahzi-uuna kuwa ku jeesjeesa wixii ku jeesjeesi jireen ayaa ku degay oo ixaadeeyey kaa abaalkiisii macnaha weeyaan jazihiisii ayaa ku dhacay wey ilaa aayaadkii rususha ilaahay ku jeesjeesi jireen falammaa ra'ow markay arkeen ba'sanaa baaskanagii cadaabka darnaantiisii shiddat alcadaabi markay indhaha saareen ahwaashiisa iyo dhibaatadiisa waa wax xaqiiqaado haddii horeyna u dhacay kuwa gaaladana markasta ku dhacaya iyo kuwa la ciqaabayo markay dhibaatada arkeen qaaluu waxay yidhaahdeen dhammaan wowdaasi soo kusoo wada xeroonayaan qaaluu waxay yidhaahdeen aamanaa billaahi ilaahay baan rumaynay waxdow xaaluu keligii yahay alwaaxid alaxad ilaahay keliyaan rumayn waa iimaan idiraariyahoo dantu ay ku kalliftay aamanaa billaahi waxdahu wa kafarnaa waana ka kufrinay bimaa kii kunaa aan haan jirnay bihi isagaba bihi maagaba mushrikiina kuwa ku shariig yeela oo ilaahay wax dhinac dhiga kaasna waa ka kufrinay asnaamtii iyo awhaantii aan ilaahay cibaadada la wadaajinay taasna waanu diidnay hadda waa ka kufrinoo waa nacnay ilaahay wuxuu yidhi falam yaku mausan ahaanin yanfacuhum midoo anfacayo iimaanuhum iyaga iimaankoodu midoo anfacayo muusan ahaanin iimaankoodu ma anfacayo lamaa ra-ow baasanaa markay baaska iyaga arkeen iimaanka ay la yimaadeen waxba u tirmayo markay dhibaato arkeen iimaanka ay la yimaadeen waxba u tiri mayo liannahu iimaanun can qasrin wa iljaa'in weeyaan qasab iimaan ku yimid kaa weeyaan iyo ikraah iyo idiraar sunat allaahi alatii qad khalat fii cibaadatihi sanna allahu waxa naasibkaa laiska goyaa halkaanoo kale sunnat allaahi waxa weeyaan sanna allaahu dalika sunnatan bimacnaa sunnat allaahi ilaahay sunnadiisii addoommada dhexdooda tagtay wey allatii taasoo qad khalad tagtay fii cibaadihi ilaahay addoommadiisa dhexdooda oo maxay tahay sunnadaas laa yanfacu liimaanu idaa ra'ahu lcadaab iimaanku inaysa waxba tarayn mar hadday cadaabka arkaan iimaanku markaa waxba ma taray sunnat allaahi alatii qad khalat fii cibaadihi taa weeya waxaa la rabaa iyadoo ikraaha iyo khasab aysan ahayn dadku inay iimaanka la yimaadaan fircaanba markii biyuhu liqeen muxuu yidhi aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iil markaasaa loogu jawaabay alaana waqad casayt waqad casayta qablu wa kunta min almufsidiin soo imaankaa waxba u tari maayo markaa cadaabku yimid oo dhibaatadu timid waxba markaasi iimaankaasi uma anfacayo wey waxaa kaloo jira in allaha yaqbalu towbata alcabdi ilaahay towbadda addoonka waa aqbalaa maa lam yuqarqar intaan la qarqarayn intuusan dhuun yeerin yaa haddii mar naftu halkaa hungurigaas soo gaadho khalaas wa khasira hunaalika baa ilaahay yidhi halkaa waxaa khasaaray alkaafiruuna kuwa iyagaabaa khasaaray wa khasira hunaalika alkaafiruuna suuradda gabagabadeeda weeyaan wa khasira hunaalika alkaafiruun kuwa kaafiriinta ah ayaa khasaaray khasaaro abadiyaa ku dhacday macnaha weeyaan suuratu fusilat suuradda la yidhaahdo suuratu fusilat makiyatun wey aayaadkeedu waa konton iyo afar aayadood suuratu kaafirtan dabadeeday soo degtay suuraddan marka marka laga hadlayo waxa weeyaan waa suwarkii isku xigay ee xaamiimyada ku bilaabanayay xaamiim ku bilaabanayay suuratu sajdana waa la yidhaahdaa suuratu xaamiim assajdahna waa la yidhaahdaa suuratu lmasaabiixna waa la yidhaahdaa aayadaheeduna waa intaa weeyaan kelimaadkeeda culimmadu waxay dhaheen toddoba boqol sagaashan iyo sagaal kelimo weeye ilaahay xuruufteeda sheegaan oo ay ku sheegaan saddex kun saddex boqol iyo konton xaraf maxaa naasikh ku jira maxaase mansuuq ku jira waxaa la tilmaamay suuratu fusilat kulluhaa muxkamatun kulligeed waa muxkam ilaa hal aayada mooyaane walaa tasawi alxasanatu wala sayi'a aayaddaas waxaa la tilmaamayaa aayatu seyf in lagu nasakhay suuraddaas marka suuratu fusilat la yidhaahdo mar hadday maki tahay waa sidaa horey usoo ogaatay qur-aanka makigaa meeshuu abbaari jiray ama ka hadli jiray ayay ka hadlaysaa bismi illaahi araxmaani araxiim xamiim xaa iyo miim allahu aclamu bimuraadihi bidalik alxuruuf almuqadaca waa litanbiih calaa icjaazi alqur'aan mar kastaba inta badan qur-aankii baa laga hadlayaa mar haddii xuruuftaa iyo kuwa la midkaa la sheego tanziilu min alraxmaani araxiim haadaa qur'aankaani tanziilun soo dejin wey oo min alraxmaani ka ahaaday allah naxariista badan alraxiimi raxmaan naxariista guud oo caamka ah alraxiimi naxariista khaastaana allaha leh oo naxariista allaha soo dejin xaggiisa ka yimid weeye macnaa tanziilun munazalun weeyaan qur-aanku waa mid laga soo dejiyey min alraxmaani araxiim allaha raxmaan raxiim ah xaggiisa waaye labadaa magac baa hadda la khasisay alraxmaan alraxiim maxaa la tilmaamayaa soo dejintan qur-aankan ilaahay inoo soo dejiyey inuu yahay min akbari nicam nicmooyinka kuwa ugu waaweynka badan markaasaa allaha raxmaan naxariista guud allaha naxariis alraxiim naxariista gaar ahaaneedna naxariis allaha xaggiisaa laga soo dejiyey walaa shaka ana alqur'aana nicmatun baaqiyatu shaki kama jiro qur-aanka kariimka inuu yahay nicmo baaqi noqonaysa ilaa yowmi alqiyaama ilaahana siiyey baa mahad iska leh waa nicmo weyn weeyaan marka waa tanziilun kitaabun weeye khabarun bacda khabar kitaabun waa kitaab kitaabkaasoo fusilad la kala dhigdhigay aayaatuhu aayaadkiisa ayaa la kala dhigdhigay ey kitaabun jaamicun weeyaan waa kitaab oo ama huwa isagu kitaabun wey kitaabkaasoo fusilad la kala bayaaniyo la kala sooco la kala dhigdhigay aayaatu aayaadkiisa qur'aanan xaalu yahay qur'aan qur-aankaasoo carabiya carabiya lisaanulcarab lagu soo dejiye marka kitaabkaani waa kitaabun fusilad aayaatu waa maxay kitaabun jaamicun lilmasaalix masaalixda diiniga ah iyo midda dunyawiga ah labadaba waa shamliyey macaanidiisa waa la caddeeyey axkaamtiisa waa lawaa la bayaaniyey qisaskiisa iyo mawaaciddiisa iyo axkaamtiisa iyo amhaashiisa dhammaan waa fii gaayat albayaani waalkamaal qur-aanan carabiyan xaabi liqowmin qoom qoomkaasoo yaclamuuna garanaya liqowmin yaclamuuna bimacnaa yafhamuuna fahmaya aayaadka tafaasiishooda ilaa qur-aankaani faham buu u baahan yahay qur-aankuna wuxuu shamlinayaa aclaa dabaqaati albalaaqa balaaqada dabaqaadkeeda meesha u saraysa walaa yatadawaqu asraarah qur-aanka asraartiisa mara dhaminaayo ilaa man kaana caaliman biluqati alcarab qofka luqatulcarab caalimka ku ah waa marka luqatulcarab waa muhiim weeyaan qur'aanan carabiyan xaalu yahay liqowmin yaclamuun bashiiran mubashiran xaalu yahay qur-aankaas mid bishaaraynaya muuminiinta u bishaaraynaya jannaatu naciim buu ugu bishaaraynaya wanadiiran mundiran xaaluu yahay mid digaya kaaladuu u digayaa cadaabuuljaxiim ayuu uga digayaa fa acrada akaruhum fa acrada waa jeensaday akaruhum iyaga badankoodu oo fa hum iyagu laa yasmacuun maba maqlayaanba mushrikiintu badankoodu waxay ka jeensadeen qur-aanka tadabburkiisa isagoo luqadooda carbeed lagu soo dejiyey oo fahum laa yasmacuuna samaaca tafakurin wa tafahumin wa ta'amulin fiirsasho iyo fakerid iyo maqlid yaa maqalkiis ma maqlayaanba xaalkoodu waa sidaa weeyaan saas baa laga cabira fa acrada akaruhum fahum laa yasmacuun fahum iyagu laa yasmacuun xadgudubka meesha ka gaareen baa misnaa laynoo tilmaamaya marka way maqlayaan laakiin maqal waxu taraya maaha imaam alqurdubi wuxuu yidhi suuraddani way soo degtay taqriican wa tawbiikan liquraysh quraysh baa la canaananayaa waxa weeyaan fii icjaazi alqur'aani oo fahum laa yasmacuuna samaacan yantaficuuna bih ma maqlayaan maqlid ay ku intifaacayaan qur-aanka wa qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii gaaladahaa iyagoo nebiga ay la hadlayaan nebiguna marka uu waxa weeyaan iimaanka ugu yeedhay bay hadleenoo waxay dhaheen quluubunaa naga qalbiyadayadu fii akinnatin ayay ahaatay daboolla dhexdood mimaa kii xaggiis bayna daboolla kaga sugan tahay tadcuunaa aad noogu yeeraysid ileyhi xaggiis waxa aad noogu yeeraysid quluubtayada daboollo iyo hadooyin baa saaran waa isduldul saaran yihiin fii akinna fii aqdiyatin mutakaafifa weeyaan laa yasilu ilayha shay wax gaaraya oo waxaa noogu yeerayso towxiid iyo iimaana haba yaraatee maba jira bay leeyihin fii akinnatin mimaa tadcuuna ilayh wa fii aadaaninaa dhagaha iyaga dhexdoodana waxaa ahaaday waqrun culays haa xoogaa dhaga culays baa nugu jiraba dheh wuxuu noo diidayaa dhaga culayskaas inaan si quman kuu dhagaysanno waxa aad leedahay aan fahanno iyagiibaa waxay isku shabbahayaan maqalkoodii waxay ku shabbahayaan inay dad dhagaha culus yihiinoo dhagala maxaa yeelay dhagahoodu waa dhagaan xaqa qaadanayn innahaa tamujju lxaqa xaqay soo tufaysaa waa dhaga xaqa tufaya wey oo aan u iilanaynin inay qur-aanka iyo xaqa ay dhegaysato marka waxay dhaheen wa fii aadaaninaana waxa ahaaday waqrun baa ahaaday waqrigu waa culays wa min bayninaa hanaga iyo wa beynika adiga dhexdaadana xijaabun xijaab baa noo dhexeeya xijaabku waa maxay xaajizun shayna kala teedahaya oo waxa ay sheegaysa inuuna soo gaaro naga mancinaya baan labadeenna noo dhexeeya marka annagu macduuriin baana inaan ku raacno yaa maba suuroobayso inaanan ku raacinna cududaar baan u haysannaa maanic baa jooga xagga iyagow ka joogaa bay leeyihi iyo xaggaadaba maxaa yeelay waxaa noo dhexeeya shay maanica oo wa min beyninaa iyo wa beynika xijaabun ba ahday facmal adigu iska camal fal nebi allow oo waxa weeyaan dariiqadaada iyo diintaada ku dhaqan innanaa anaguna caamiluuna dariiqadanada iyo diintayada waxaan aaminsannahay ayaan ku dhaqmaynaayoo ku soconaynaa diintaada daa'im wastamira calaa diinika diintaada istimraar oo daa'im fainaa mustamiruuna calaa diinina annaguna diinta yadaanu daa'imaynaay qul waxaa dhahdaa nabiy llaahi moxamed calayhi salatu wasalaam innamaa ana anigu basharun bashar baan ahay basharkaasoo milukum idinka oo kale ah yuuxaa ilaya waxaana la ii waxyooday waxaa aniga la ii waxyooday annamaa ilaahukum ilaahiin ilaahun waaxidun inuu yahay taas baa la ii waxyooda aniga bashar baan ahay bashar binu aadam baan horta anigu ah innamaa ana basharun baan ahay oo milukum idinkoo kale ah haddaan waxyigu jireen sida kale isku mid baan ka nah laakiin hadda waxaana kala farqinaya waa waxyiga basharun milukum baan ahay yuuxaa ilay marka basharkaas hadda bashar ha ahaadee laa kal bashari wey binu aadanka wax kasta kala mid ma ah isaga waxyi baa lagu soo dejinaya nebiga calayhi salatu wasalaam innamaa ana basharun milukum welidaa inuu basharkaas yahay kuwa jiran buu nebigu soo booqanayey janaasada wax ka qababaalinayay oo raacayay gaadiidkiisa dameeraa ka mid ahaa addoon hadda u yeero waa ajiibayey maalintii qurayda dagaalkii dhacayay iyo reer bani nadiir iyo dameer buu nebigu saarnaa sanka macnaha laga hogaamiyey oo waxa weeyaan reeriyo weliba aan liif ka samaysan ayaa u saarnayd oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu markaas ku dul fadhiyey calayhi salaatu wasalaam marka basharun milukum baana bashar baan ahay wey binu aadankaas baan ah oo milukum keliya farqiguna waxa weeyaan yuuxaa ilay waxyigaas baa dee cajaa'ibah oo nebiga lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam oo isagii waa loo waxyoonaya deedna markii loo waxyoodo waxyigaas oo risaaladii loogu daro ummadda sii gaarsiin la yidhaahdo waa rasuul ilaahay innamaa ana basharun milukum ayaana yuuxaa ilaya waxaa la ii waxyooday annamaa ilaahukum idinka ilaahiin ilaahun ilaahayna uu yahay ilaahaasoo waaxidun mid ah saas baa la ii waxyooday waxaan kaloo ay caabudaya waxba kama jiraan wey annamaa ilaahukum ilaahun waaxid ilaahin inuu yahay ilaah oo keliya ee fastaqiimuu toosnaada ilayhi ilaa cibaadati ilayhi ilaahay xaggiis intay ka toos u toosnaada oo istiqaamo la imaada aad tawxiidka ku taagantihiin iimaanka aad ku taagantihiin ikhlaas fil acmaali acmaasha markaad la imaanaysaanna ilaahay aa u khalisaysaan yuuxaa ilaya annamaa ilaahukum ilaahiin inuu ahaaday annamaa ilaahukum ilaahiin ilaahun inuu yahay ilaah ilaahaasoo waaxidun oo waaxid ah mid ah macnaha weeya marka midnimadaasi gaaladu diidayaan hal ilaah iyo waxididday bay diidan yihiin faistaqiimuu ilayhi wastakfiruuhu ilaahay u istikfaarsada istikfaar ka istikfaar dalba weeyaan maqfiro ilaahay weydiisa wixii dunuub iyo xumaan idinka dhacay waweylun weyl iyo hoogna waxau u ahaa lilmushrikiina kuwa mushrikiinta ayuu u ahaaday aladiina mushrikiintaas ama aladiina weeye mushrikiintu kuwa weeye laa yu'tuuna azakaata zakada aan bixinaynin zakada hadda maxaa looga jeedaa laa yafcaluuna alkhayra kuwa aan khayrka samaynayn walaa yatasaddaquuna walaa yunfiquuna fii daacati illah waxma sadaqaynayaan daacada ilahayna waxba kuma bixinayaan waa kuwa bakhiiliina weeyaan oo gaalka haddama waxaa loo sii cadaabaya cadaab cadaab dheeraada bimanci zakaati maca cadaabihi calaa kufri gaalnimadii waa loo cadaabaya xoola haddow lahaana cadaab dheeraadaa loogu darayaa ibnu cabaas wuxuu yidhi zakadan hadda waa zakaatu lanfus naftoo la dahiro weeye aladiina kuwaasoo laa yuutuuna azakaata oo kuwaa nafta dahirayn baaba lagu fasirayaaba gaalnimo iyo shirki naftooda ka dahira mayaano tawxiid la imaan mayaano walaa yaquuluuna maba odhanayaan laa ilaaha ila allahu kuwa aan dhahayn wey oo dee suuraddu hadday marki tahay zakadana madiina lagu soo faral yeelay sakadii xaggaasii jidha waa weli hada alqowlu dakarahu ibnu kaiir wanasabahu libni cabaas buu u nisbeeyey muraadku inuu yahay dahaaratu nafsi min ashirki culimada qaar waxay leeyihiin war maye waa zakadii xoolaha laftoodii weeyaan ibnu jariir adabarina isagu zakadii xoolaha ayuu qaatay inay tahay aladiina laa yutuuna zakaata wahum iyaguna bilaakhirati aakhiro iyo daarta dambe hum iyagu kaafiruuna ka kufriyey bacfiga iyo nushuurka xisaabta iyo is-abaalmarinta arrimahaasoo dhan bay diidan yihiin maba jidhay leeyihin qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal falay alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan kuwa la yimi kuwa noocaas ilaahay rusushiisa rumeeyey iimaan iyo camal saalixa jamciyey labadaa ma kala harayaan aliimaan waalcamal saalix hadda iimaanka laftiisi baa camal saalixa ah min aladiina aamanuu markii la yidhi wacamilu saalixaat waa min cadfi lkhaasi cala alcaam sida loo yidhi oo kale xaafiduu cala salawaati lagu sii cadfay wasalaati lwusdaa min aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati lahum kuwaas waxaa u ahaado ay leeyihiin ajrun ajar baa u ahaado ay leeyihiin ajar bay leeyihiin ajarkaasoo hayru mamnuun mid go-aya kayrkiisa cinda rabbihim alla agti bayna ku leeyihiin ajarkaasina waa daa'imun mustamirun bidawaami aljanna jannadu weligeed waa jiraysaa siday weligeed u jiraysaa iyagana ay ajarkaas u haysanayaan darsigeennu intaasu ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacaala aclam biاsawaab